wuxuu markii ay monobri yihiin ama dowlad keligeed gacanta ku hayso ama cid shaksiga keligeeda ku haysee wuxuu leeyahy dhib aada u tiro badan monobrigu laba dabcadba waa leedahay qiimaha oo kordha iyo tayada oo xumaata markaad dowladda gacanta ku hayso taleefonka taleefon markaad dirayso waa inaad intaasoo lacaga bixisaa haddana de taya ma laho waad ujeedaano markaan ka soo diro maraykanoo dabca inaan xaafad la hadlo wasaaradda kalluumaysa taleefonka ka qabanaysa lacagtiina waa kaa dhuunta waxaa laydinka rabaa marka brivatisationka waxa la yidhaahdo waxa in la brivatize gareeyo oo dowladdu ay ogolaato dadku in ay sektarada qaarkood iyagu keligood ay bixiyaan serviceka serviceka in ay dadka brivateka ay bixiyaan oo dowladdu ay gacanta kala baxdo wax badan ayay ka bedelaysaa nolosha dadka waxyaabaha lagu horumaray oo market economigu uu sahlay ayayna ka mid tahay laakiin haddana waxaa la rabaa in la helo cid regulate garaysa oo maamusha oo ilaalisa tayadaas ilaalisa la rabaa sababtoo ah communicationku waa public good si xoreeya waa public good weeye laakiin provided by the private sector the public good provided by the private sector waxa weeye waa wax yacni dadka ka dhaxeeya laakiin ay dhiibayaan ganacsato khidamaadkaas ay dhiibayso ganacsato dhiibayso waxyaabaha hadda marka loo baahanya waxaa ka mid a shirkad baa la abuuray baa la yidhi waa uu ka hadlay garyaqaanku shan telefon baan wadanaa mid mid galaana ma jiro sababta waxaa laga yaabaa qolo inay faa'iido gaara ku qabto inaan qolada kale aysan suuqa soo gelin marka waxyaabaha la rabo in la rakuleed gareeyo oo la nidaamiyo in the end marka ugu dambaysa waxaa la ilaalinayaa waa qofka shaksiga ah individualka weeye baahidiisa rabitaankiisa noloshiisa way waxaa raadinaya